Dugsiga aqoonta ee magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa loogu deeqay dharka labiska ee madarasada. Dharkan ayaa lacagta lagu iibiyey waxaa la soo baxay dad muxsiniin ah kuwaasi oo ku nool magaalada Dhuusamareeb iyo dalka dibadiisa. Gudoomiyaha xaafadda waa Beri Safiyo Muumin iyo Gudoomiyaha xaafadda Waxar Cadde Cabduqaadir Xasan Barre oo loo soo wakiishtay bixinta deeqdan dharka ah ayaa si wadajir ah uga waramaya qaabka loo qaybiyey deeqdan.
dugsiga waxaan joognaa oo caruurta aqoonta oo macalin axmed cali xasan oo caruurta aqoonta ku haya meeshan oo lagu siinayo casharada diiniga Ee, waxaa waaye aqoonta waxaan u keennay dharkii uniformka ahaa oo loogu talagalay in loo keeno Ee, waan ku ballansanay dharkaas waxaa soo dhiibay walaalaha ee walaalo soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey khaasatan ee reer dhuusamareebeed dugsigan wuxuu ku yaalaa ee, caasimadda maamul goboleedka galmudug Ee, khaasatan wuxuu ku yaalaa xaafadda dayax Ee, ma ahan ilmahan intan keliya ma ahayn Ee, ilmuhu maanta waxay la yaryihiin duruufo ku xeermay dartiis Ee, dadku waxaa waaye intan hadda waxaa waaye joogtaa meesha intay tegi weysay oo jiha macnaha hadda ay u dhaqaaqday oo meel kale aan jirinin Ee, meesha jikadii ilmaha way shidantaa dabkii baa ku shidan caruurtii xaadir bay ku yihiin meeshii way joogaan dugsiga awal waxaa aad u tabantaabi jiray oo oo warqaba aasaaskiisana iska lahaa culimmada ee ahlusuna waljamaac Ee, haddeertaana waxaa waaye walaalaha reer dheemanna si toos ay uga warqabeen iyagu haddeerna ayaga annagaa noo soo direen iyagaa noo soo direen ay yiraahdeen ilmaha ee, uniformkaas u geeya Ee, ka warqabna toosana way ka warqabi doonaan insha allah biidnillahi alkariim Ee, waxay du- ay mahadsan yihiin walaalaha reer dheeman inaan u mahad celino unbaan rabnaa Ee, caruurtiina waa kuwaana wax wax lagu sadaqaysto ama wax loo qabto ama la tacdiibiyene maanta iyagoo kaleeto unbaa u fiican Ee, ajirna ee, waxaa waaye la isma weydiinayo qof walba wuu ogyahay dugsigan agoomaha oo uu hayo macalin axmed cali xasan waxaan idin leenahay reer dhuusamareebeedow guul allah idin siiye waxaa dhabarkayga ilmaha ka muuqda oo fadhiyaahi waa sidii macalinku u sheegay ama gudoomiyaha iga horreeye u sheegay waxay u baahan yihiin in loo dadaalo ciddii ilaahay wax siiyey oo sadaqaysanaysaa meel wax lagu sadaqaysta meesha ugu wanaagsan waa waxaan leenahay sadaqaysta intii garatayna allaha gara siiyo Macalin Axmed Cali Xasan oo ah maamulaha dugsiga aqoonta ee magaalada Dhuusamareeb oo lagu wareejiyey deeqdan dharka ah ayaa ka mahad celiyey.
faraxsannahay oo aad iyo aad ay, aan u faraxsannahay waad u jeedaan iidiiba kasii wanaagsan oo kasii farax badan waa la qurxiye ilaahay ha qurxiye reer dhuusamareebeed bahda reer dhuusamareebeed aad iyo aad ay noogu gurmadeen